لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi fadaaishiisii iyo shamaaishii iyo sifaadkiisii ayaan kuba jirnay kolleyna waaban dhowdhownay walow caawa waxaan oo dhan casharkuu noqon doono habeen dambena wax ka qaadan doono bal waan ka dhowdhownay insha allahu tacaala xalayna waxaa la yidhi meel madka aan ka booday walaysa fii ra'si walixyati cishruuna shacaratan baydaa xadiidkii rasuulka ilaahay mabcadkiisa iyo sifadiisa laakiin dee waa macnayn markii hore sheebkana kuba soo marnay ama dee marka la eega inay aada u yaraayeen rasuulka ilaaho bal markay taasoo kale tay intan ku jiro ba ay xusuusin doontaa baabu cilmihi salى اllahu عalayhi wasalama biاllahi tacaalى wa shidati khashyatih rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh cilmigiisii ama macrifadii iyo aqoontii uu ilaahay u lahaa dee isagaa dad oo dhan ba rabbigii ugu yaqaanay hadday tahay ilaahay subxaanaه wa tacaala iyo sifaadkii iyo ta iyo hadday axkaamtiisa tahayba iyo wa shidati khashyatih cabsidii aad iyo aada uba badnayd ee taasoo dee macrifadan iyo garashadan ziyaadada ayaa waxay keenaysaa cabsi siyaada oo ruuxba ruuxuu ilaahay uga aqoon badan yahay ayay cabsidiisuna ka sii badan tahay oo calىa qadri cilmi اlmar'i yacdumu khawfuhu فلا عاalم إلا وهو من اللhi خاaئف xdثنا bl markaa taas buu baabkiisa yahay xdثنا زهير بن حرب qال xdثنا جرير عن الأعمشh عن أbي الضحى عن مسروق عن عائشةa رضي الله عنها qالت أنها qالت waxay tidhi عائشha صنعa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay baa wuxuu sameeyey amran ar amar buu sameeyey bacnaa wax buu falay fatarakhasa fiihi uu ruksaystay oo macnaa wuxuu sameeyey dee ama amar buu sameeyey uu tashdiidkii iyo ka tegey oo dee wixii isaga loo baneeyey ee looba rukseeyey rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi ayuu laba yimi taas waa amar takfiif ku sugan yahay fudayd kuba sugan yahay oo dee wixii loo rukseeyey ah wixii loo baneeyey ah rasuulku isagaaba in allaha yuxibu an tu'taa rukasu kamaa yakrahu an tu'taa macsiyatahu ilaahay waa jecelyahay rukhasiisa in lalaba yimaado macnaa shay mubaaxa oon dee tashdiid kuba sugnayn oo wixii isaga loo rukseeyey ah taas buu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laba yimi waayo lafdi baa inoo dambeeya abalo qawaamin yargabuuna cama rukhisa lii fiihi oo waa wixii aniga lay rukseeyey rabbi i baneeyeen laba imee dee takfiif iyo fudaydna dadka iba uguba sugnaa weeye fabalaga dalika arrinkaas baa wuxuu gaadhay naasan dad min asxaabihi asxaabtiisii kaba mid ahaa fakaanahum waaba iyagoo barhkood weeye waa dad malayar dee tashadud siyaadii u kuba sugnaa karihuu wixii rasuulka ilaahay dee uu laba yime uu sameeyey ruksada ahaa shay mubaaxa ahaa iyagoo nacay oo watanazahuu canhu iskaba ilaaliyey oo ka dhowrsaday horena nikaax waatii aynu ugu soo marnay qolooyinkii saddexdaa ee rasuulka ilaahay guryihiisii yimi ee rasuulka ilaahay camalkiisii yaraystay doonayna markaa inay taa ka dheeraadaano dee kaba fogaadaano iyagii waxyaalo taa ka adag say iyagu islahaa dee la yimaadaan iyagoo lahaa wuxuu rasuulka ilaahay hawl camalkiisani uba yaraaday waa say dee iyagu isdhaaheen dee isaga waaba loo dembi dhaafo innagana dembigeyna lama dhaafin oo waa ti aynu soo marray rasuulka ilaahay qoominkaasna inuu uba tegay la hadlay markii dambena dee xadiidkiisii kaleynu soo marnay uu sheegay haddaba waa noocyadii une fabalagahu dalika rasuulka ilaahay baa arrinkaas baa soo gaadho u maqlay faqaama uu kacay khadiiban xaaliya isagoo khudbaynayo faqaala wuxuu yidhi maa baalu rijaalin rag xaaladood maxay tahay balagahum uu soo gaadhay canii xaggayga amrun amar tarakhastu fiihi aan ruksaystoon dee laba imi oon sameeyey wixii ruksadu ay kuba sugnayd taasi uu soo gaadhay oo fakarihuuhu nacay arrinkaasoo watanazahuu canhu iskaba ilaaliya oo ka dhowrsaday maxaa xaaladood tahay arrinka halkana rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa cishiradiisii fiicnayd oo dee dadkii waa dad mucayaniin oo uu garanayo dadka dhexdiisa hebel iyo hebel iyo hebel maxay waxaa u sameeyeen mu odhan waa si ay ahayd horena aynugu soo marnay amsi amsilo kale oo maa baalu qowmin rijaalin waatuu odhan jiray iyagii satri waa ugu sugan yahay dee waana isgaranayaan oo wixii dadkii kalena dee bal arrinkan inaan u toosayn oo laga roon yahay way u caddaanaysaa muraadkii waa la gaadhaya iyagiina zajrigii waa ugu sugnaanaya ee satrigaa laba asturayna waa kuba sugan yihin waana rasuulka ilaahay siduu yeeli jiray salawaat ullaahi wasalaamu calayh oona ruuxa waxaan uu diidayo u inkirayo faacilkiisa magacaabi jirin laakiin dee sidan bal maalan satrigu uu kuba sugan yahay uu shaygii ee uu rasuulka ilaahay u inkiri jiray una muujin jiray waxaani in lagaba roonya ama aan u toosnayn mabal fakarihuu watanazahu canhu fawallaahi baan ku dhaartay la-ana aniga aclamuhum ka ugu aqoon badana bilaahi ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala hadday tahay isaga iyo sifaadkiiyo dee waaba ka ayna soo gaadhsiiye waxyigii loogu soo dhiibay hadday axkaamtii tahay isaga xaggiisunbaabay inaga soo gaadhay aniga ilaahay ugu aqoon badan qulam waashadhum lahum khashya arrinkana waa khashyadii uun tan ay iyagu moodayaan is-adadkeyntana dee maaha uun khashyadu taas khashyadu waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo dhowidii ilaahay looba dhowaanayey iyo cabsidii ilaahay lagaba cabsanayay waa alaa xasbi ma amar iyo wixii ilaahay dee uu amray rasuulka ilaahayna jideeyey wixii maha ruuxu dee siduu isleeyahay iyo taas maha arrinku waashadhum lahu khashya xadaثna abu سacيidi الأشhج qاaل xadaثna xفص yعnي بن غiyاث xا وxadaثnaه إسحاq بن إbrاhيm وعalي بن khشhrب qال أخbarna عيسى بن يuنuسa kilaaهma عن الأعmش marka عيiسى بن يuنuس iyo xفص بن غiyاث waana bal mثalا labadooduba xadiidka waxay kaba wariyeen أcmش بإsناadi jrيiلi isنaadkii jrيiل بن cabdالحamid ee makaan kaba soo baxno waa can abي الضحى عan masروq عan caiشhaةa naxو xadiiثiyo xadiidkiisii waxdee laba mida naxwigii ah macnihiisa le hadduu alfaadaba ay ku kala dunaayeenba وxadaثna abu quraybi qaala xadaثna abu mucaawiyaةa can الأcmaشhi can muslimi can masruqi can caaishaةa xadiidka weli waa xadiiث acmash saddex ayaynu soo marnay asxaabtiisii ahaa oo weliba culimadii waaweyneyd ahaayo xadiidka acmash kaba wariyey imakana abu mucaawiya ninkii afraada laba idhaahna xadiidkiisa waa dadkii ugu aqoon badnaa ama sida dee uguba xifdi badnaaye markii horena acmash wuxuu kaga wariyey can abi duxa imakana can muslimin dee kolleyna waa nin aan soo baranay oo abuduxana waa kunyadiisii muslimna waa magaciisii uuna waa nin keliya muslim ibnu subayx weeye can caaishata qaalat rakhasa rasuulu llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa ruqseeyey dee ficil ahaanba waa la yimi oo isagii baaba sameeyey fii amrin amar oo dee shiddadii iyo waa ka tegay oo wax fudayd iyo ku yusri ku sugan yahay buu laba yimi fatanazaha canhu waxaa arrinkii iska dhowray naasun dad min annaasi dadkii kaba mida fabalaga dalika الnabiya salى اllahu عalayه wasalam arrinkaasi rasuulka ilaahay buu gaadho faqadiba uu cadhooday xataa baana ilaa uu muuqday alqadabu cadhadii fii wejihi wejigiisii oo uma qaala wuxuu yidhi mabalu aqwaamin aqwaam xaaladood maxay tahay iyo shaanigoodu yahay yargabuuna nacaya oo camaa rukhisa lii fiihi wixii lay ruqseeyey kale ficilka raqibana dee hadday cani ka dambayso waa jeedki wixii laga jeestiye nicid buu noqdaa hadday fii ka dambaysana waa raqbo iyo doonid la doono wixii ama la jeclaado yargabuuna cama rukhisa lii fii wixii lay ruqseeyey ee lay baneeyey ee taas dad nacayo oo ka jeedsanaya u arkaya in laga roon yahay maxay tahayba fawallaahi baan ku dhaartee la ana aclamuhum billaahi ee aniga ilaahay ka ugu aqoon badana iyag wa ashaduhum lahu khashyatan anigaana ugu cabsi badan ilaahay subxaanaه wa tacaala taas buu idhi bal xadiidkii duruqdiisu waa inoo dhammaatay xadiidka ta inoogu suganna ee waxaa inooguba sugan bal boorin layskuba boorinayo laysku adkeynayo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh in lagu daydo wixii uu laba yimi guud ahaanba ee wixii aan isaga khusuusiyaadkiisa ahayn nahy in la iskaba nahiya can اtacamuqi fi اlcibaada ruuxu inuu tanaduc iyo tashadud aan dee waxa weeyaan isagu si ay la noqotay una si uu isagu takhayulayay una ee shareecadu meeshay adkeysay aan ahayn inuu laba yimaado taa nahintii la iskaba nahiyayey taas xadiidka way nooguba sugan tahay waana wada mutanazih can اlmubaax shakan fii ibaaxati shaygii mubaaxa ahaa waa mubaax ruux hadduu iska daayo isagoon dee xalaalnimadiisii iyo ibaaxadiisii garanaya oo shaki taa aanu kagaba jirin uu kaba tago dee waaba tan kolkol shareecadu xaggii waraciya shay mubaaxa isagoo ka baqanaya inay xaaraam gaadhisa ama inay dee wax kale usii jiida iyo tabasudkiisii kol ay dee mamduuxba tahay laakiin marka uu ibaaxadiisii ka shakisan yahay san oo kale ama waxa weeyaan dee uu qalad iyo khada uba haysto markaas baa dee aanay ahayn kol haddii sharcigu baneeye taasi wax toosan maaho bal shaygii mubaaxa ahaa iska dhowritaankii la iska dhowrayey arrinku markuu yahay shakan fii ibaaxatihi waa cibaarada imaam nawine kaba cabiray taa dembigiisa inooguba sugan bal markaa kolleyna waa sida halkan qurdubi uu yidhaaho waxaa arrinkan uu noqonayaa ruuxa waajibkiih in rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh laguba daydo la qabsado hadyigii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh marka hadigiisna muxuu keenayay meeshii uu adkeeye isagu ee uu dee tash uu adkeeye isagu tii waan islaasiminaynaa oo mashaqo kasta ha lahaatee waan laba imanaynaa halkii uu isagu ruksaysay rukseeyuu fududaydiyeyna dee ruksadii baan qaadanaynaa inagoo ilaahayna subxaana wa tacaala takfiifkaa uu inoo fudaydiyo inoo rukseeyey uguba shukriyayna bal markaa in xadiidku saa uu markaa sheekuna imaam nawowi kaba cabiraya marka dambe shaygan qurbadan ilaahay wixii loogu dhowaanayey iyo khashyadu ma aha uun dee si dadku ay iyagu tasawurayaan iyo waxay la noqotay iyo taas iyo inay isku kalifaan acmaal aan la amrin oon lagu adkayn taas ma aha ee arrinku waxa weeye waa calaa xasbi ma amar waa si dee ilaahay amray fiiradii iyo rasuulka ilaahay wixii uu jideeyey wixii waafaqsan ama markaa maxal aada adkeeye haba noqoto dee mashaqo kastoo halaba la haddii aan islaasimino ama meel laba fudaydiye ha noqoto on ruksadii qaadano inagoo ilaahayna subxaana wa tacaala taa uguba shukriyayna bal taas waa ta iyada xadiidka inooguba sugan dee arrinka kalena waxaa kaloo dee cilmiga ziyaadadii inuu khashyo ziyaadaa keenayo iyo dhowid bal matalan waa cilmiga ilaah iyo axkaamtiisa iyo dee isagii iyo dee aqoonta loo leeyahay kolba ziyaadadeed inay khashyadiisa ziyaadada iyo dhowida isaga loo dhowaado ay keenayso halkaas ay sii siyaadinayso taasna way inooguba sugan tahay bal kolley waa xadiidka waxyaalaha inooguba sugan buu qeyb kaba mida yahay ina kalena sharaxa wayna yar eegan doontaan kolley qeyb baan kaba tegayna uu soo naqlinaya casharku suu yar socdeen baabu wujuubi itibaacihi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay in la raaco waajibnimaday waajib tahay oo macnaa isagii la raaco oo dee raacidiisaas ayuun baaba ah wixii xaqa ahaa daacadiisa iyo raacitaankiisna waa daaco ilaahay subxaana wa tacaala la adeecay wartaas lusuumkeed iyo waajibnibadkeed dee isaguna waa kaa wixii uu noolaba yimi waa waxyigaa isaga loo soo dhiibay mid la aqriyayo mid aan la aqriyaynoo sunnihiisaba aaba weeye waxaan xaq ahayna lama imanayo bal taas in la raaco oo wax kastaba laguma raaco ay waajib tahay xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna layث xا وxadaثna mحamed بن رمحi qol أخbarana layث عan بn شhihaabi عan curwaةa بn الزbayr أنa cabdاللahi بن الزbayr xadaثahu oo curwaة بن الزbayr baa ibn شhihaab xadiidka ka maqlay curwana walaalkii cabdاللahi بن زbayr waa taabici lakiin walaalkii waa صxaabi ayaa isagii u waramay waxaanu ugu waramay ana rajulan min nin oo min alansaari ansaar kaba mid ah nin ansaar kaba mida ayaa khaasama la dooday azubayra zubayr cinda rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi agtiisa macnaa zubayr iyo nin ansaara ayaa jaar bay ahaayeen labadooda beerood baa isxigay dhinacan biyuu ka imanaya markaa roobku da-aan ah ee saaqiyaduhu ay ugu sugan yihiinna zubayr baa kaba xigay taas oo biyuu halkaa isaga beertiisay usoo dhex marayeen arrinkii ayay isku qabsadeen waa ninkii ansaareed iyo bal ansaarnimada waan yar eegi doonaa waxa ay tahay laakiin iyo zubayr markay iyagii isku fahmi waayeen bay rasuulka ilaahay isula yimaadeen waxay ku doodayeenna waa maxay khaasama zubayra cinda rasuulillaahi salى اllahu عalayh wasalam fii shiraaji اlxarati xara waa meeshaa dee dhagxaanta madowle taas dee waana meel taagan oo roobku markuu doo biyaheedna ay soo dhaadhacayaan oo halkan beerahana ay soo gaadhayeen iliiladaheedii waa saaqiyadaheedii oo shiraaj waa jamcu sharijatin markaan shiintana fadxino ra-dana kasrino taas baa shiraaj laguma jamciyaa waana meeshan ay biyuhu maraan weeye biyuhu ay marayaan masaa'il almiyaah weeye halkiibay isku qabsadeen allatii taasoo shiraaj taasoo yasquuna ay ku waraabinayaan biha nakla waa dhirta timirtay lahaayeen ay ku waraabinayeen faqaala alansaariyu ninkii ansaarigaabaa wuxuu idhi sarrix sii daah arsil weeye almaa biyaa yamuru xaal uu marayuu adiga ku soo dhaafayo horta adigu ha isticmaaline aniga hay soo gaadhay soo daa biyaayo waxba ha joojinin dee intaad adigu beertaada waraabsanayso fa aba isna waa diiday calayhim ama calayhi isaga korkiisiibuu kuba diiday arrinkii oo dee isaguna xaqiisii buu qaadanayo oo waa waraabsanayo adigu arrinkiiba isku fahmi waayeen faاkhtasamuu waa bal dee zubayr iyo ansaarig iyo dee ciddii la socotee waxay isula yimaadeenba cinda rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay agtiibay dee isula yimaadeen taxaakum daraaddeed si uu kala saaro iyagoo doodayo ishaysta faqaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi lizubayri zubayr ku yihi isqi waraabi ya zubayru zibowrow dhirtaada iyo beertaada uma arsilo macnaa dee waa waraabid in aan ahayn xaqiisii inuu dhammaysto waa wax tasaamux ku sugan yahay oo u soo dedejinayana ruuxii kala biyaayo bal waraabi isagoonad xaqaagii dhammaysan ahayn weeye uma arsil siidaa almaa biyaha oo u dir ilaa jaarika ninkan jaarkaagaa u sii daa taas baa rasuulka ilaahay ku yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo macnuhu waxa weeyaan isqi shay-an yasiiran weeye maaha xaqiisii umuu dhammayn sulxi baa rasuulka ilaahay labadoodii ku dayey wax labadiiba dee kamidna kolley zubayrna xaqiisii wax ka miduu dee doonayay inuu kaba tago markaa bal waxoogaa xaqaagii aan gaadhsiisnayn beertaada waraabso dabadeedna iyadoo dee aanad xaqaagii dhammaysan ninkan jaarkaagaa biyaha u sii daa taas buu rasuulka ilaahay ku yidhi faqadiba alansaariyu haddaba arrinkii sulxiga ahaa aan zubayrna rasuulka ilaahay xaqiisii inuu dhammaysta dee muu xukuminoo sulxi bay ahaydee bal inuu xaqiisii wax ka taga uu u ishaaray ama dee uu faray ayuu ninkii kaba cadhooday oo faqaala wuxuu yihi yaa rasuula allahi an kaana bna camatik anay facalt waxaad saa u yeeshay an kaana liajri an kaana inuu yahay daraaddeed ibna camatika inabtigaa idada inankeedii inuu yahay baad san u yeeshay waa qalad weyn oo ka dhacay ninkan ansaareed culimada qaarkood waxay yidhaaheen ba ninkan dee ansaar nasab ahaan waa ahaa laakiin dee nusradii iyo arrinkii kale jaanibkaa iyaga kulamuu mid ahaynoo waxay kaba dhigeen inuu dadkii munaafiqiintaa yaho dee munaafiqiintii madiino joogtayba haaliban ansaarunbaabay ahaayeen reer ahaan bay ahaayeen waa dadkaasba bal taas bay yidhaaheen oo saas baa hadalka caynkani ugaba dhacay ninkan ugaba dhacay dee waxaanu la midyun kuwii aynu soo marnay kii icdil yaa rasuulallahi ku lahaa oo kale maalintii xunayn iyo bal dadkaa taas bacd alculamaana waxay ishaaraan inay dee ixtimaal tahay horta ninkan magaciisa laynooma soo naqlin magaciisa laynooma soo naqlin xadiidkana ansaar baa inoogu sugan qolooyinkan masalan axaadiisa sharaxdayna kolkol dee nin aan ansaar ahayn magaciisaabay soo qaataane laakiin ninkii laynooma soo noqon waa ninkaa ansaarta ahaa ba lafdiga haddii aan kuba soconno waxaana mala doondoonayno kol haddaanay aimadii mid keliya aanay isku raacin oona inoo soo jasmin oo hebel aan la odhan dee bal ninbaa sani kaba dhacday weeye markaa barhkood taas bay yidhaaheen ansaarnima waa nasab ahaanun reerku ka mid ahaa weeye laakiin nusro ahaan iyo rasuulka ilaahay itibaaciisii iyo maxabadii iyo taa jaanibkaa ugamu mid ahayn oo qolooyinkaasuu ahaaba waxaa kaloo dee ixtimaal dee suurtagalaba inuu dee ansaarba ahaa dee labadii dhinacba nasaban wa macnan ee laakiin tani qalad basharoo ka dhacay ay tahay qalad ka dhacay ay tahay sida qaladkii xaadim ibnu abi bartacaba markii rasuulka ilaahay fatxu maka u baxayey uu waraaqda u diray isagoo dee aan markaa warkao dhan laba qarinayay qorashuu waraaqda u diray uu u sheegaya rasuulka inuu soo baxayo oo kale waa arrin weyneyd oo suuratulmumtaxinana dee waa umuurihii ay kuba soo degtay bal rasuulka ilaahayna waa kaa markii dambe dee uu arrinkii u sheegtay yidhi ba dee markaas waa ahl beder buu ahaa adu wixii laga dhaaf qolooyin kalena oo wixii kaba dhacay sida kuwii ifkiga kaba qayb galoo kale iyo bal haddaba waa zallo iyo qalad dhacay weeye oo taasoo dee zallo weynoo kaba dhacday bal taasna waa ixtimaale ninkiibaa hadalkan adag yidhi balna dee jawr rasuulkii ilaahay nisbadi ay kuba sugan tahay an kaana bna camatik fatalawana waxa isbedelay wejhu nabiy illaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay wejigiisii ayaa isdoor soomay waa cadho uma qaala wuxuu yidhi yaa zubayru markii hore xukun may ahayd sulux bay ahayd dee markii ninkii tani kaba dhacday baa rasuulka ilaahay dee xukumkii buu riday oo ninkii xaakimka ahaana dee way u bannaan tahay bal dadka intaanu xukumka ku xambaarin iyo qaraarkii iyo adeygiisa in sulxi iyo heshiis bal dhexdoodii uu kaba taliyo oo iyadoon xukumkii la isla gaadhin laakiin taasi hadday socon weydo ama taa dee sulxigiiya ay diidaan waxay noqonaysaa un dee si xaqa ahayd baa lagu kala xukumayaa ama waxa weeya nin ogolaadiyo nin diidaba dee xagga xukumkii baa la ridaya rasuulka ilaahay markii hore waxay ahayd zubayr u amray inuu waxoogaa kaba isticmaalo xaqiisii oo waxoogaa yar beertiisii waraabsado isagoo dhammaysan uu usii daayo ninkan kale jaarkiisa ah markuu hadalkan yidhi ayuu rasuulka ilaahay xukumkii dee siduu xukumkuna yahay weeye xukumkii sharciga dadka caynkaasee saas oo kale ruux dee si dee xagga biyaha loogu kala xigo ayaa dee ruuxaasaa horeynaya meeshii dhinacii jiray kol haddii wixii mushtaraga ay tee ka wada dhexeeye wax midleeye aanu ahayni wuxuu ihi isqi waraabi maxbisilmaa oo biyaha dhertaada waraabso biyaha jooji xataa yarjica ilaa uu laabmayo ila ljadri waa jadriga uu laabmayo jadrigu halkan dee judur bay kuba jamciyaan me waxaan ujeedaa juduur bay kuba jamciyaan ama jidaarka ayaa imika judur lagu jamciyaaye waa jadrika horta asalkiisa hore waa gidaarka un waa taa jidaar waa laba luqon jadri iyo jadri iyo lafdigan kale oo ah jidaar in laba yidhaha jidaar hadday tahay sida kitaab oo kale kutub judur ayaa laguma jamciyaa hadday jadri tahayna juduur baa lagu jamciyaaye waa jidaarkii aan naqaanay marka laakiin halkan waxay dee raajax yeelaan bacd alculamaa walow imaamnamala jaanib kale raajax yeelayo ay raajax yeelaan jadriga in loogaba jeedo xufeyradan iyo godkan dee dhirta loo qodo si ay biyo ugu fadhiistaan dee iyadiiba waxay leedahay meel yaroo dhulkii kale ama yar taagan oo biyaa qabanaysa oo jidaarkii shabahaysa oo jidaarkii marka waxay noqonaysaa waa dhinacyadii xufeyradan ama godkan iyo xorfadan yar ee geedka hoostiisa lagaba qodo si ay biyii u fadhiistaan intan biyii qabanaysa biyii si ay dee waxa weeya yar sarraysa tan bay tahay waa ilaa meeshaasi ay yar buuxsamayso oo geed kastaa uu dee biyihii u baahnaa helayo oo biyii ay jadrigaa u laabmayaan hay horta oo hayso biyii jooji marka dee taas oo kale uma arsil ma ilaa jaarig biyihiina markaas waxaad usii daysaa dabadeed intaa jaarkaagii oo axbisla xataa yarjaca ila ljadri markaa dambe uu sii daynayaa bale riwaayo bukhaari baa waxaa dhacdayba xataa yabluga almaa-u ila alkacbayn waa lafti bukhaari oo biyahay ilaa uu labada kuraamood gaadhayo haddii aad markaa meelaha sharibaadkaa ama xufartaas aan kuba fasirno dee ruuxii halkaa kuba joogsaday ilaa uu kuraantiisa gaadhayo oo kaleo biyi waa intii xufeyradaa kuba jirtay ilaa intaa biyihii horta hay oo jooji si ay adiga kuwaas deed xaqaagii u dhammaysato walow imaam nawowi isagu raajax yeelayo in xaa'idkii dee beertuba lahayd ay tahay oo dee wejal ardi inuu dhulkii uu kaba kor noqdo biyii ilaa ay dee ruuxa kuraantiisaba ay gaadhayaan taa uu kuba fasiraya bal tan kalena waa laguba fasiray lafdi bukhaari baana wuxuu ahaa fastawcaa lizubayri xaqahu iyadna lafdi bukhaari wariyey rasuulka ilaahay wuxuu u dhameeyey oo dee markaa markii hore inay tasaahul buu abriye waxaa sulxigu kuba sugayay inuu wax iska daaye xaqii zubayr lahaa buu xukumay oo dhan oo de intii u xaqa uba lahaa ah taasuu yihi sidaasuu rasuulka ilaahay amray dee waxaana ay halkan culimada ama xukumkan guude uu yahay saas oo kale haddii ruuxani uu bi biyahan uu isagu saaqiyo dembiye uu soo jeexday tu isagu gaar u leeyahay dee waxba lagalama joojinayo ruuxii ay dhulkiisa soo martayna waa isaga dee tii xaquma yeelanaya laakiin biyaha intuu roob kaba yimi ama dee biyo kaloo ilaahay soo saaro dadku ay ka wada waraagsanaya xaqa lagu lahaa ka isagu horta xagga sare xiga ama xagga biyo ay kaba imanayaan ayaa dee meeshiisii kaba waraabsan intaa xaqiisina inahan bay noqon wixii dee kifaayadiisahay dabadeedna haddana ciddii kale ayuu usoo daynaya haddaani dee biyuu biyo xoog lahoo kani markuu intiisa kaba dudo in dhaafayso kuwii kala gaadhaysa aanay ahaynba bal taas bay tahay rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu calayh tiibuu markii dambe u taam yeelay markuu ninkani hadalkan dee jawrka weyne uu kuba sugan yahay iyo iidaha weyne uu laba yimi xataa yarjaca ila ljadri faqaala zubayru bal aayaddu haynoo joogsatay halkan buu sheekhu culimada kaba soo noqonlayaa horta wuxuu leeyahay waqad sabaqa sharxu hada alxadiidi waadixan fii baabi mana garan meel xadiidkani kuba soo mareen bal ninkii xusuusan ama garanaya hadduu jiro weeye haygu baraarujiyo hadduu bal dee markaa xadiidkan gaar ahaantiisa u jeedo waana cibaaradiisa saa sharaxa kuba sugan meel hore ma xusuusnaya wuxuu culimadii kaba soo noqonayaa sheekhu hadalka ninkan maanta kaba soo fulay ee ninkan ansaarigii uu kuba hadlay hadduu maanta uu shaksi ka soo fulo oo rasuulka ilaahay aan nisbayn loo nisbeeyo hawo inuu raacay iyo eexasho iyo taasi gaalnimay noqonaysaa waxaana bal maalan dee ruuxii qaa'ilka ahaa ee hadalkaasi kaba soo fulay lagu fulinayaa ama lagu socodsiinayaa axkaamtii dadkii murtadiinta ahaa in la dilaa waajib noqo bishardihi oo dee shardigaba la haddii uu kaba toobad keeno waatan iyaga dee qolooyinka maalikiyadu in arrintood taa way kaba duwantao zindiiq oo kale ay ka dhigaan sindiiquna iyaga agtooda tooba ma yeesho oo kale oo dee aslan in laba dilo ayay iyaga arrintooda noqonaysaaye ee bal waxa weeye taas bay tahay saasaa xukumku ahaa la ama uu laakiin rasuulka ilaahay wuxuu gaba tegay buu leeyahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh awal alislaam buu ahaa waa tii aynu kuwo kaloo dhibtan oo kale laba yimi oo rasuulka ilaahay dhibay baa saa kuwii lahaa ma hadihi اlqismaةu ma uriida biha wajla wax ilaahay daraaddii wax loo qeybiye maaha ama icdil ya rasuul اllahi kaa lahaay oo dhan rasuulku yihi aan lagu sheekaysanin muxamedina asxaabtiisa laayo waa ta'alufkii dadka iyo isagoo dhibtii dadka munaafiqiinta iyo kuwa qalbigooda marad ku sugan iyo kuwa aan xaqiisii dhowrin ee tawqiirkii isaga laasimkaa waajibkaa aan kuba kicin iyo uu iska saamaxayo u dulqaadanayo kuba sabrayay bal taas bay tahay ilaahayna dee waabakaa facfu canhum wasfax in allaha yuxibu lmuxsiniin isaga amray laakiin wuxuu leeyahay arrinku dee arrinkani maaha wax sahlan waa taas kolleyna maanta qadaayaha socda iyo dee waataan ognahay walow dee imakaanii nooguba horeyn bal laga yaabaana umuuro khaasatan jaanibkaa kuba tacalluqsan casharkani waa dheeriye ka dambe oo rasuulka ilaahay inta kuba tacalluqsan ee koobanta intaa nebi ciise iyo nebi ibraahim iyo baa inoo bilaabmaya marka waa casharka dambe inaan waxoogaa yaroo tacaliiq laga yaabo bal matalan aan yeelano dee umuuro khaasatan umuurahan dee khaasatan kuba tacalluqsan haddii aan la idhaahin bal wuxuu leeyahy wuxuu rasuulka ilaahay u daayay taas bayade hadalkani laakiin waa hadalka ee keenaya gaalnimo keenayo waa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh macsuumka ahaaye ilaahay subxaana wa tacaala uu shareecada iyo diinta iyo taa kuba aaminay oo dee arrin kale lagu sifeeyo waa arrin aad iyo aad u weyn ee wuxuu u daayeyba taas bay had bal markaa ninku inuu munaafiqaana waa suurtagal dee inuu qalad iyo zallo kaba dhacday oo cadhadii kaba yeedhsiisay iyo tan iyo dee isagoo wax ku jiray damacaa kuba jiray markuu wixii waayey oo kale iyo si uu islahayna wuxuu doonayay inaanu asal ahaan zubayr biyahanba taaban horta isaga uu soo wada usoo daayo uno biyaha dee isagu markuu ka dhargo wixii ka dambeeya isagu bal matalan ula hadheeya marka hore aanu biyaha ina joojin isaguna aanu kaba waraabsan meeshiisii waatuu doonaya dee taasna may ahayn dee caddigii iyo taasna may ahayn bal xadiidku kolley saas baa culimadii ay yidhaaheen u inoogaba soo naqlina waana inoo socdaan faqaala zubayr zubayr baa wuxu uhi wallahi baan ku dhaartay inii la axsibu la axsabuna waa isla midun waxaan u malaynayaa hadihi laayata aayadani نزلت في ذلika arinkaa inay kusoo degtay falaa وrabbika laa يؤminuuna xatىa يuxakimuuka فيma شhaجara baynaهm ثuma laa yجiduu fي أنfusihim xaraja وayuslimuu تsliima oo ilaahay isagoo dhaaranaya oo isagoo iskuba dhaaranaya laada hore waxay تأkiid u tahay laada dambe oo falaada laa yuminuuna dambe unbay xoogeynaysaay rabbigaa baan ku dhaartee laa yu'minuuna maba rumaynayaan iimaan lagama helayo xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum ilaa ay xaakim adiga kaa dhigtaano wixii iyaga dhexdooda dhacay ee iyaga dhexdooda dhacaya khusuumaad iyo taas ay adiga islo kaa yimaadaan dee waxaa kala saarayaana waa kitaabkii ilaahay iyo sunnihiisii rasuulku markuu joogayna waa isaga mar kalena waa shareecadiisa u inoogaba tegaya sunnihiisaase ilaahay adiga ka dhig kaa dhigtaan ka kala saaraya kala xukumaya waa mid horta taas waa khasro ثuma laa yجiduu fii anfusihim aanay helin nafahooda aanay ka helin xarajan cidhiidhi oo kii bal maala laguba xukumay xukumka uu ku dul dhacay oo kale uu u hogaansamo oo uu raalli ku noqdo shaki iyo dayq iyo inuu xukumkan kaba shakiya ama cidhiidhi taasuu kaba galo taas aanu kaba helin waa khaslo labaad oo kii xataa xukumka kuba dhacaya in hogaansamo wayusalimu tasliima weliba de ay u hogaansamaan tasliim axkaamtaada ilaa taa lagaba dhe laga helo dee iimaanba lagama helayo ayaddan inay arrinkan kusoo degtay baan u malaynayaa taas buu yihi kolley waa la yidhi san waxaa kaloo lasoo naqliya sababo kaloo kutubu tafsiir inooguba sugan oo kutubu tafsiir baa waxay soo naqliyaan sababa in laba nin oo rasuulka ilaahay intay isula yimaadeen midkoodu sidan oo kale wuxuugu xukumay kii isaga xukumka uu ku dul dhacay uu yihi kii ku yihi inoogee cumar ibnulkhadaab barhkood baa halkaa waxay sii raaciyaan inuu barhkood yahuud iyo munaafiq bay kaba dhigaane inuu markay cumar u tegay yidhi arrinku markay u sheegeen arrinku mataasaayoo intuu aqalkiisii galay bal seeftiisi soo qaatuu kii dilay oo kale oo waxyaalo dee sanadku inooma xoog lahaa ama taas oo kaleo imaka dee tanna ma jasminayno waa arrimo ay soo naqliyaan yahuudi iyo munaafiq rasuulka ilaahay islaba yimi oo kii munaafiqa uu rasuulka ilaahay xukumkiisii kuba raalli noqon waayey ee uu doonay kuwii ay isula tegi jireen ee kahanada ahaa inay isula tagaan waa kii munaafiqa hadda rasuulka ilaahay waan rumeeye lahaa ayaa raalli noqon waayey taasna way soo naqliyeen oo ibnu jariir baa wuxuu yidhahaa waxaa suurtagala ma banaanba dee umuurahaasoo ee isku waktiya dhacay ama inay kusoo wada degeenbo macnuhuna waa dee macnaha cibradu maha sababtay kuba soo degteen waa cumuumka oo waa taxkiimu hadihi shariica ruuxii dee aan bal maalan aqbalin een isaga xaggiisa xaraj iyo cidhiidhiyo ama diiq iyo shaki uu qalbigiisa kagama sugan yahay umuurahaaseen u hogaansamin waa dee arrinkaa u yaallo ilaahay baaba dee iimaankii kaba anfiyaya baabu tawqiirihi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay xurmayntiisa weyneyntiisa iyo tawqiirkii iyo tarki ighaari su-aalihi su-aashiisii oo waxa weeyaan la badiyo ka taga lagaba tago ujeedada in rasuulka ilaahay dee hadiyo goor su-aashii laguma badiyo su-aashoo la badiya dee kol waxay soo gelaysaba khaasatan kii aan iimaankiisu hagaagsanayn inay uga jeedeenuun dee tacanuti iyo bal taas iyo kolkol waxaan iyago cilmi doon iyo taas aanay ahayn kii kalena celcelintan oo kale iyo ilxaaxan kol waxaa kaba iman kara waxa dadka markii hore dee mandiqo cafwi ahaa oon iyagii la ilzaamin oo kale ama taas in laba ilzaamiyo ama laba xarimo si aynu soo maray oo rasuulka ilaahay markii ay ku yidhaaheen xajkii ma sanad kastaan xajnaa u kaba amusay ku celiyey u ku celiyey uu yihi waxa weeye haddii aan markii idhaaha haa way waajibi lahayd madaynaa karteen iga daaya su-aasha inta aan idinka daynayo anaa de waxaa u baahantiin bay idin sheegi bal rasuulka ilaahay su-aashii in laguma badiyo ka tagii lagaba tegayey camaa laa daruurta ilahi buu leeyay su-aashii wixii cilmi loo baahnaa ee shareeca loo baahnaa taas waa lalaba imanaya waa wixii aan daruuro iyo baahi aanay jirin aw laa yatacalaqu bihi takliifun ama wixii takliifo aan ku tacalluqsanayn oo waxaan dee ruuxa wax uu ku camalfal aan ama camal kaba ratimayna su-aasheed dee waxa weeyaan waa cilmigaas haddii aad kaba jaahil noqotona aan wax alla waxa dee uu ku yeelayaa jirin oo wax takliifo ku tacalluqayaa jirin iyadna dee su-aasheeda badan ee taasi waa tii laysuba diidayay iyo maa laa yaqacu waxaan dhacahaynba umuuraha caynkaasa waa umuurihii adigu bal su-aasha laysu diiday waa waxyaalihii dee bal ay kaba imanaysay iyo jawaanibtii ay kaba imanaysay nox dalik xadaثnي xrmلة بن yaحyى التujibiy qال أخbarana بن wهb qال أخbarnii yuنuس عan iبn شhihaabi qال أخbarnii abu سلمة بن cabdالرaحman وسacيid بن المuصayibi qaala waxay dhaheen labada imaam iبn شhihaab baa ka waranaye kaana abu hurayrata abu hurayra wuxuu ahaa يxadiث mid warama أnahu samica rasuul الlahi slى الlaه عليه waسلم yqul inuu maqle rasuulkii ilaahay oo yihi leh ma nahaytukum xadiidkuna waa xadiid aynu hore usoo marnay waa xajbaynu kuba soo marnay xadiidka wixii aad dikanahaye canhu xaggiisa fajtanibuuhu ka dheeraada oo wixii aad dikaba nahaye iyada taas maha inta kartaan waana la karaya waa wax lagu leeyaha samaynunuun iyada adigoon doondooninba bal nahyigani muxuu yahay taas wixii faraha ka qaad weeye wma amartukum bihi wixii aad farana fafcaluu minhu xaggiisa waxaa ka samaysaan ma stadactum wixii aad kartaan inta karaanka waayo isagu waa dee wax la samaynayo waxaan jirin oo la samaynayo ruuxa kolkol waxyaalaha kaba hor imanaya keena wixii uu laba kari waayo ama dhammaantii ama qeyb kaba mida haddaba intii aad kartaan kaa isaga kala yimaada fainamaa ahlaka aladiina kuwii waxaa halaagay macnaa su-aasha badan iyona dee daruni maa taraktukum xadiidkayba waaba inaalfaadihiisii waana inoo dambaysaaba intaa anigu aan idinka aamusnahay eenan wax idin farayneen waxba idinka nahayn su-aala iga daaya oy daaya taas fainamaa ahlaka waxa ay halaagay oo aladiina kuwii min qablikum idinka idinkaba horeeya waxaa halaagay kasratu masaa'ilihim su-aalahoodii badnaa oo taas bay ku halaagsan su-aalahoodii badnaa ee ambiyadooda weydiinayeen haddana markaa dee kumay dhaqmayn oo kumay camal falahayn waa su-aalaho kolkol ay kaba maarmi lahaayeen oonay uma baahnaayeen oo iyagu ay isku adkeynayeen markaasaa laguma adkeynayay haddana way khilaafayeen oo tii bay halaag kuba mudanayeen kolley su-aashii baqarada ee reer bani israa'iilla dee waata ilaahayba subxaana watacaala suurat lbaqara aynoogaba warramay oo iyadoo la yidhi baqara un gowraca baqarad kastay soo qabtaana amarkii mid ay u dirmaan noqon lahayd waa mid alla tii ay soo qabtaanba muraadkii lalahaa waa way noqon lahayn amarkii dad u hogaansamay bay noqon lahayn bay iyagu isku adkeeyeen kolay midabu yidhaahaan iyo maahiya dee taaku celcelintoodii badnayd oo ilaa dee markii dambena iyagii lagu imtixaanay oo sifo ay naadirtay si loo helaa sifo ay naadirtay si loo helaa ay arrintu noqotay kuba dambaysay ugu horreyn hadday soo qabtaan aya baqaratin kaanat amarkii dad u hogaansamay bay noqon lahaayeen muraadkii loo jo socdayna way uga xasil lahayd haddaba su-aashoodaa badan ayay iyagii halaagay iyo wakhtilaafhum iskhilaafkoodii xaraam bihim haddana hadday su-aashay bal wixii la yidhaha kuma dhaqmayaan ku camal falayaan de waa kuwa khilaafaya o ambiyadoodii korkoodii bay iskuba khilaafayeen taas baa halaagtee dariiqoodii hamarina waana xadiid aynu hore usoo marno da nin badan kuba joogsanaayeen وxadثnي محamed بن أحmed بن أbي khلف qال xadثna أbو سلمة ومنصuر بن سلمة الkخuزاaعي qال أخبرnا layث عن يزيد بن الهاdي عن iبن شهاaب بhdا الإسناaد مثlh waa iبن شهاaب isناadkuna waa labadii سعيid iyo أbو سلمة عن أbي هurayرة مثlhu xadiidkii makaan kaba soo baxnay mid weliba sawاء iyagoo isku mida bacnaa isla lafdiya iyo macnaba xadaثna abu bkr بn abi shaybata وabu kuraybi qala xadaثna abu mucaawiyaةa xa وxadaثna بn numayri qala xadaثna abi kilaahuma can اlacmaشhi can abi صaalixi can abi hurayrata xa وxadaثna qtaybaة بn saciidi qala xadaثna اmغيraة yaعni اlxizaamiya xa وxadaثna بn abi cmara qala xadaثna sufyaan kilaahuma can abi zinaadi can اlacraj bal aan eeg markii hore kilaahuma can اlacmash buu yihi waa abu mucaawiya cabdullahi bn numayr bay labadaasi ahaayeen ilaa abu hurayrena sanadkii acmash uu dhameeyo abu saalix buu markaa abu hurayra kaba acmash kaba warinayay imikana sanad kaleu kuba laabmaye kilaahumaa can abi zinaad kilaahumaa de wuxuu leeyahy waa mugiira alxizaami iyo sufyaan ibnu cuyayna labadooduba cabdillahi bn dakwaan abi zinaad bay kaba wariyeen abi zinaadna acmash maha hadda imika abi zinaad can ilacraj can abi hurayrata oo isagu lakiin xadiidku waa xadiid abu hurayra وxadثna عubayd للh بن mعaadi qال xadثna abي qال xadثna شhuعbaة عan محamed بn زiyaadi waa nin isaguna أصxaabtii abu hurayra de dadkii inoo wada horeeye weye أnhu samca abا hurayrata وxadثna محamed بن raafic qال xadثna cabdالرaزاq qال أخbarna mcmr عan hmaam بn mنbهi عan abي hurayrata kulhm haddaba raggaas oo dhan waa adigu asxaabtii abu hurayre neeg waa raggan abu hurayre xertiisa markii ugu horreeyey abu saalix baa u horeeyey acraj baa ku xigay moxamed ibnu ziyaad baa ku xiga hamaam ibnu mabeh baa ku xiga kulluhum qaala dee kulluhum qaaluuna waa banaantahay tanna waa banaan tahay une macnaa mid kastoo iyaga kaa mida wuxuu yihi can الnabiyi oo muxuu yihi can abi hurayrata can الnabiyi salى الlahu عalayh wasalam inay markii hore xadiidku waa xadiid abu hureyre saciid iyo abu salmo iyaguna asxaabtii abu hureyra maxay yidhahdeen anahu samica rasuul اllahi salى الlahu عalayh wasalam halkan maxaa inoo taala kulluhum qaala can abi hurayrata can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam welibana maxay soo kordhiyeen darunii ma taraktukum waa lafdigaan soo yar sharaxnay wa fii xadiidi hamaamin waxaa kuba sugnaa darunii ma turigtum intaa laydinka tegayeen idinka aamustahay taas wixii de ana idin sheegi markaas oo cilmi a u baahnaydeen idaaye su-aasha iga daaye fainamaa halaka halkii ahlaka bedelkeeda man kaana qablakum dee waay way halaagsameen oo dadkii idinka idinka horeeyey bikatrati masaa'ilin bay ku halaagsameen uma dakaruu waxay sheegeen naxو xadiiثi zuhriyi intooduba xadiidkii zuhri wax laba mida can saciidi وabi salamata can abi hurayrata bal xadiidku waa xadiid aynu horena usoo maray ee xataa arbacuunkana inooguba yaaliya kutubtaa yaryar oo dhan macnihiisuna waa ka aad u daahirkaan xadثna yaحyى بن yaحyى qال aخbarana ibrahim بن sacdi عan iبn شhihaabi عan camir بn sacdi عan abihi وcamr بn sacdi بn abi waqaas ma camr بn sacd اbajrigi aan xalay soo haynay abihina waa sacd بn abi waqaas qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yihi ina acdama اlmuslimiina muslimiinta ka ugu weyn fi lmuslimiina muslimiinta dhexdooda jurman dembi waa xarajka iyo cidhiidhiga dee xaggiisa ugaba yimi waa dembi dee dadkii muslimiinta ahaa waa wax dhib dadka muslimiinta ah kuood iyo dembigii taa laguba mudanaya weeye ka ugu weyne man sa'ala ruuxa weydiiye weeye can shayin shay lam yuxaram aan la xarimin su-aashiibuu ku celceliyey waa ku celceliyey marka horena shaygu xaaraam u ahayn ama waxay uguba yimo dee mandiqada cafigu iskaba ahaa shaygaa dee aan loo diidine markaas saa banaanba in lam yuxaram calى اlmuslimiina oo markaa faxurima la xarime calayhim korkooda markuu isagu ka dayn waaye uu aamisi waaye uu ku celceliyey taas lagaba xarimay shaygii min ajli masalatihi su-aashiisii daraaddeed oo de waxa weeyaan taas dadkii muslimiinta loogaba xabirboorka dee cidhiidhi weyn iyo xaraj weyn muslimiintii sabab uguba noqday kaas baa xagga marka la eego muslimiinta iyo dembiga lagaba gelayo isaga uguba dembi weyn وxadثna abubكر بن أbي شhaybة وبن أbي cمر qاaل xadثna سفyاn بن عyayنة عن الزهري xا وxadثna محamed بن عabاdi qاaل xadثna سفyاn qاaل wuxuu yihi سفyاn بن عyayنة أxفadhu xadيiثkana waan xifdisnahay kama أxفadu بsم الlahi الرحمن الرaحيم waa su dee aad ugu xifdisaysa بsم الlahi الرحمن الرaحيم waan u xafidsanahay ayaan xadiidkan u xafidsanahay waana kan xadiidku waa الزهriي oo markaa dee isaga زهri buu kaba warinaya oo zuri buu kaba warinayaaye waana xadiidkii suuriya markii hore ibrahim bn sacd kaba warinayey waa aلzuhriyu ama qaala الzuhriyu ama dee akhbarana الzuhriyu can caamir bni sacdi can abihi qaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayh wasalam acdam اlmuslimiina fi lmuslimiina jurma man sa'ala can amri lam yuxaram faxurima calى الnaasi dadkii markaa lagaba xarimay min ajli masalati waa su-aashiisaa daraaddeed loogaba xarimay وxadثnي xrmلة بن يحيى qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnي يuنسxa وxadثnا عبد بن حمaydi qال أخبرnا عبدالرزاq qال أخبرnا معmر كiلاahma عن الزهري بhdا الإسناaد waa isناadkiisii mka عan cمر بن سعد عن أbيه وزاada wuxuu ziyaadiyey في xadيiثi mcmr imaka kilaahumana waa mcmr iyo يuنuسe mcmr xadiidkiisa wuxuu ku siyaadiyey isagu rajulun oo dadka waxa ugu dembi weyn ba xagga marka leega acdamu lmuslimiina fi lmuslimiina jurman rajulun halkii man sa'ala di bedelka sa'ala can shayin wanaqara can heeg uu ka aamusi waayey waa ku celceliyey uu baxsiye uu ku xeel dheeraaday weeye waxaan baxsigiisa iyo su-aashiis iyo taas baalaga fi lbaxthi canhu walistiqsaam wa qaala fi xadiidi yunusa caamir bni sacdi anahu samica sacdan oo maxay tahay waa can izuhriyi imaka can caamir bni sacdi anahu samica sacdan oo halkaa halku ka ahayd un can abiihi ayaa lafdigoo dambe isaga wuxuu ahaa isagao marka la eego yunus xadiidkiisa anahu samica sacdan sacd buu maqla bal weli axaadiista baabka way noo socotaa kolley xagga su-aalaha iyo nahyintii layskaba nahiyey waa su-aashii aan loo baahnayn ama aan wax cilab camal oo kaba ratimayaa jirin ama bal waxa weeyaan ama taas waayo kolkol wixii jawaabtii baa dhici karta wax ruuxa dhibi ay uguba sugantay sidan oo kale inuu kuba yimaado wax ruuxa xumeeyuu kaba xumaado sida dee su-aal inoo soo socotoo kale inay kaba ay kaba dhalato jawaabtii bal taas baa inooguba sugan oo xadiidku waxa weeyaan uusay kolley culimmadu ku xambaareen ruuxii isagu waxaan loo baahnayn takalluf ahaan iyo isku kelifid iyo waxyaalaha su-aashiisu ay tahay ee su-aal caynkaasa kaas baa kan dee su-aashan laysu diiday bal dembigu kaba imanaya ay noqonaysaa ee ruuxii isagu daruuro iyo wax ku yimi masale isaga ku dhacdiyo xaadise kuba timi isaga su-aashiisu ay tahay ee markaa taas isagu su-aal laba yimaadee weydiiya wax ismiye iyo wax canaano korkiisa ku sugani maba jirto dee faslu ahla dikr waaba kaa rasuulka ilaahayna su-aalo kala duwan baa la weydiinayey waanay ugaba jawaabayeen waana kaa rasuulka ilah ihi alaa sa'aluu id lam yaclamuu fainamaa shifaa lciya as-al sida xadiidkii abi da-uud bal markaa waa su-aashii ama wax dee takliifa iyo wax bal matalan camal oo kaba ratimaya aanay jirin oo laba weydiiyo tii tacanut iyo ruuxan tacjiizkiisa iyo bal taasun loo weydiinaya ruuxu aada cilmi ku korarsantay aanu lahayn oo kale iyo bal markaa umuuraha caynkaasa ayay tahay su-aashan laysuba diidaya kolley axaadiisna way noo socon doontaa de xadaثna xadaثna maxmuud ibnu kaylana wa moxamed ibnu qudamata asulamiy wayaxya bnu muxamedin ilulu-iyu wa alfaadhum mutaqaaribatn alfaadoodu way isku dhow yihiin qaala maxmuudun xadaثana nadr bnu shumayri waqaala alaakharaani labada kale waxay yidhahdeen akhbarana nadru halkuu ibnu shumayl kaba yihi iyagu nadri bay ku gaabsadeen waana ina shumaylun halkuu xadaثana maxmud ka yidhi akhbaranaa bay yidhaaheen nadrina wuxuu yihi akhbaranaa shucbatu qaala xadaثana muusa bnu anasi can anas bni malikin oo abihiya qaala wuxuu yihi anas balaqa waxaa gaadhay rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay waxaa gaadhay oo uu maqlay can asxaabihi asxaabtiisa xaggood shay-un shay macnaa rasuulka ilaahay wax dee bal maalan mala aan isagii aanu jeclaysan aan roonayn buu ka maqlay ama soo gaadhay xaggii asxaabtiisii ama barhkood fakhadaba uu khudbeeyo faqaala wuxuu yidhi curidat waa lay bandhigay calaya korkayga aljannatu waannaaru oo jannadiiyo naartii baa lay tusay horena kusuuf waa ti aynu ugu soo marnay isagoo salaad ku jira in laba horka inuu kolle hore u dhaqaaqay kolle dib uu soo joogsaday iminkana waa xaalo kale jannadii iyo naartii baa lay bandhigay oo lay tusay waa mithaalkoodii iyo suuradoodii falam ara ma arag kalyowmi maanta wax la mida fi lkhayri khayrkiiyo wa shari macnaa waa khayran oo ka khayri ladii ra-aytu fii hada alyowm waa khayrkii jannada maan arag khayr la mida khayrkan maanta arko dee jannadii buu arkay waagad walam ara sharan ka shari aladii ra-aytuhu fii hada alyowm sharna maan arag la mida sharkan maanta arkay oo dee naartii buu arkay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh acaadana allahu minha waxaanu yihi walow taclamuuna haddaa ogtihiin dadow ma aclamu waxaan ogahay la daxiktum qaliila wala bakitum kahiira oo waxaan anigu ogahay oo dee umuurahaas eeg iyaga qeybka kuba ah rasuulka ilaahay waa kan la tusay kaba mitay ciqaabta daran ee ilaahay agtiisa kuba sugan iyo naar dee ilaahay cadamadiisa iyo jalaalkiisa iyo dabaltaas shidada intiqaamkiisana waxaanay ka ogeyn baa rasuulka ilaahay kaba ogaa waxaan ogay haddaa ogtihiin la daxiktum waa qosli lahaydeen qaliilan in yar waa zamanan qaliilan weeye zamanan qaliilan wax yar baa qosli lahaydeen walaa bakaytum waa ooyi lahaydeen kahiiran waa in badan baa ooyi lahaydeen macnaa cabsi baa idinka qaalib noqon lahayd qosalkiina iyo faraxiinu waa yaraan lahaa ooyintiina iyo murugadiinna aada iyo aad bay uma badnaan lahaydba taasba weeye taas baa rasuulka yidhi qaala wuxuu yihi markaa anas famaa ataa ma marin calى asxaabi rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisii yowma maalin ashaddu minhu oo de waa rasuulka ilaahay markuu arrinkan sheegay janno iyo naarba in la tusay iyagii wax dee ku soo jahaysanna war uma hayaan in hadalkani halaag hortii yahayna war uma hayaan markaa maalin iyaga kaga adag oy ka cabsi badan yihiin iyo markaas warwar iyo murugo iyada mabuu soo marin waaba kanse yeelanoo qaala wuxuu yihi anas hadow way dabooleen ru-uusahum madaxyadoodii oo dee maradii bay isku hagoodeen mid kasta walahum walxaal lahum khaniinun iyadoo oohin ay u sugnaato mid kasta hoostu ka ooye khaniinna waa albukaa laakiin marka ay leeyihiin waa sawt mutaradida ama sawtkan sanka ka soo baxayoo kale ujeeddadu dhawaaq dheeroo afkii ka soo baxayoo la maqliyay ma jirin laakiin sawd way lahaayeen sa sawdkaa qunada iyo khayshuumka kaba soo baxaya oo dee markaa uu ruuxu ooyoo kale martaas sawdkiina dee uu ku laablaamayo halkan dee sadrigoodii iyo intan iyo uu kuwa laablaamayo ku noqnoqonayo qaala wuxuu yidhi saasay da cabsi baa gashay arrinkooduna kaas buu ahaayo dhammaantood bay intay madaxoodii dabooleen bay ooyeen malaa barhkood ruwaada muslim xaniinun halkan way ku dabdiyeen ee xaniin horta khaniin baa badanee iyaduna waa ashad albukaa unba waa oohinun faqaama cumaru anas baa yidhi cumar baa istaago faqaala wuxuu yidhi radiina billaahi rabban wa bilislaami diinan wa bimuxamadi nabiya radiina waanu raali noqonay bilaahi rabban ilaah baan ku raali noqonay rabbi ahaan iyo dee inuu rabbiga iyo khaaliqa iyo maaliga iyo sayidka iyo kii anagana maamulaya nagu tasarufayana lahaa uu yahay cibaadadayadna mutay wabilslaami islaamnimana raali baan ku noqonay diinan dee waa diintaadii imaba uga fadli badan iyadaanu raali ku noqonay wabimuxamadin dee rasuulka ilaahina hadalkana waa saa cadhana way jirtay waana inoo dambaysaa riwaayaadka kale nebi moxamedna raalli baanu ku noqonay nebiya nebi ahaan oo isagaa nebiga iyaga aan raacayn een rumaynay ah een kuba dayanayno de waana inoo dambaysaa rasuulka ilaahay inuu markaa dee hadal uu lahaana daayay cadhadina ay ka dee almaa cadhadina ay kaba joogsateen qaala wuxuu yihi anas faqaama daaka rajulu ninkaas baa kacay ninku waa inoo dambeeya magaciisu waa nin saxaabadii kaa mida faqaala wuxuu yihi man abi waana su-aalihii dee laba diidana aabbahay waa ayu kollay sababta ninkan ku kaliftay waan arki doonaa waa kuma aabbahay qaala rasuulki ilaahay wuxu uhi abuka fulan aabbaha waa hebel waana ninkii dee dhab ahaan u atirsanayey maaha nin kale muu noqon aabbaha hebel weeye ayuu hi fanazalat waxaa soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tasأaluu can ashyaa macnaa haweydiinina oo dee ilaahay waa kan yaa ayuha aladiina aamanuuna dee kolley ama nahyun baa ka dambeeya ama amarun baa kaba dambeeya saa bacda صaxaaba ilahay haddaad maqashay ilaahu yaa ayuha aladiina aamanuu lhagaag dhagahaaga ugu fur weeye waayo ama wax lagu farayo baa meeshii jirta ama wax lagu diidayo haddaba ashyaa haweydiinina in tubda lakum haddii laydiin muujiya taasoo ku midin xumaynaysa oo bal imaka ninkan oo kale haddii markii uu rasuulka ilaahay abuka fulan buu yihi waana aabihii buu ahaaye nin kale uu yidhaaho dee arrinkiina waa waxyi oo aabbaha waa nin kaleo ninkan u abtirsanayaba ahayn dee fadeexo hadday noqoto hooyadii iyo taas iyo dhammaan adigu wax wayba ahayn waa waxuu kaba xumaan lahaa haddaba su-aalaha caynkaase haddii laydiin muujiyo wax dee suu iyo xumaani aydinkaba imanayso haweydiina iskaba daaya وxadثna mحamed xadiidku kole duruq badan buu leeyahay duruqdiisuna waaba dee markaa baabkaba waa xadiidki baaba ka dambeyn doona haddii ala yidhaaha inta hore waa xadiidkan duruqdiisi wixii markaa halkan dee meelo qaarkood uu ibhamiyeyna waa inoo cadayn tafsiilkiisu waa inoo imanaya وxadثna mحamed iبn mcmr iبn ربعiyi الqaysiy qala xadaثna rwx بن عubaadةa qala xadaثna شhuعbaة qala aخbaranii muسى بن أنس qala samictu أنس بn maliki yquل qala rajuل nin baa yihi ya rasuul الlahi man abي kalley waxna way ku xambaareen waana inoo dambaysaa xadiidka qaala abuka fulanu wanaزlat ya ayuha الadiina aamanuu la tsأluu can أشhyاء in tubda lakum tasuؤkum tamaam aaya iqra tamaam aaya وxadثnي xrmلة بن yaحyى بن cabdاللahi بن xrmلة بن عمrان التujiibiy mslim baa tirsiinta dhameeyey waa sheekhaysii waana de asxaabtii shaaficina qala aخbarana بن wهbi qala aخbaranii yuنuس عan iبn شhihaabi qala aخbaranii aنس بن maliki أna rasuul الlahi صلى الlaهu عalيه وasلم kharaجa uu baxay maalin xiina wqtigii zaaqat ay iilatay الshamس cadcada duhr gaadhay ay suushay fasala lahum salaata duhri salaad duhur buu tukiyey dadkii falamaa sallama markii uu salaamo naqsaduu salaadii kaba baxay ayuu qaama kacay calaa mimbabri mimbarkii buu istaagay korkiis oo mimbarkii buu fuulay fadakara saacata qiyaamadii iyo ayuu sheegay saacaddi wadakara wuxuu sheegay ana qablaha saacadda horteeda umuuran umuuri inay tahay cidaaman dee waatan aayaadka waaweyn iyo waxyaalaha calaamaadkeed iyo asharaaddeed iyo waxyaalo waaweyn inay kaba soo horeeyaan uma qaala wuxuu yihi rasuulkii ilaahay su-aashana way ku badiyeen oo dad xataa dee kuwa aan munaafiqiinta adigu kuwa aan waxba lahayn ilaa ay soo gaadhay barhkood hashiisa ay luntaa odhan jira hashayda halkay kuma sugan tahay iyo waxyaalo dee ayna naaqati marka taasna way badiyeen rasuulka ilaahay baa deeta muxuu yihi tan man axaba ruuxa jeclaada an yasalanii jecel wey inuu iweydiiye can shayin shay falyasalni can hay weydiye nin waa wax kastaba dee arrinkuna kolley wuxuu kula xambaaran yahay un waa loo soo waxyooday markaasoo wax kastoo la weydiiyeyba rasuulkii waa ka jawaabi lahaaba taas de haddii aanay taasi jirin rasuulka ilaahay wax kastoo la weydiinayo waxyaalaha qeybka ah de haddaan ilaahay ogeysin muu ogeyn weeye ee arrinkan baa waxyi ahaa kolley iyagana waa lagu edbinayey man axaba an yasalanii can shayin falyasalnii canhu fawallahi baan ku dhaartay laa tasalunii tasaluunanii ima weydiinaysaan can shayin shay waa intaan halkaa ku sugnay weeye eeg waa waxyi ilaa akhbartukum bihi wixii ay weydiisaanba waan idiin sheegi maa dumtu fii maqaami haada intan halkayga aan imika taagnahay iyo mimbarkaan kuba sugnahay qaala anas bnu malikin asxaabtii baa markaa arrinkan aad bay ugaba cabsadeen oo fa aksara annaasu dadkii waxay badiyeen albukaa oohin xiina samicuu dalika min rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam markay arrinkaa rasuulkii ilaahay kaba maqleen وأkثara rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم rasuulka ilaahayna wuxuu badiyey an yaquula inuu yidhaaho ayuu badiyey saluni iweydiiya taas iyagina waa kuwan oo indee arin weyni yimi oo uu kusoo jahaysan yahay bay kaba baqdeen oo asxaabtii way ooyeen oo oohintii bay badiyeen saa laftiga horeba ahaa intay madaxyadoodii ay maradii ku hagoogteen oo mid kastaa madaxiisii foororiyey isagoo maradiisiina ku hagoogay ayay ooyeen faqaama cabdullahi bnu xudaafata waa ninkii uu markii hore ibhaamiyey cabdullahi bnu xudaafa kacay faqaala wuxuu yihi man abi ya rasuula اllahi qaala abuka xudaafatu aabbaha waa xudaafa buli cabdullahi bnu xudaafa waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahi kaga mida waana dadkii islaamkoodu horeeyey waa nin reer maka waa nin quraysha oo reer bani sahmiya cabdullahi bnu xudaafata bni qays waana muhaajiriintii hore weeye walow dee bacdigood un baa sheegay inta badnaa asxaab almaqaasi beder inuu joogiyo aanay sheegin bal waankaas kolleyna aynu waa xadiis aynu awal hore soo marnay oo nin saxaabada kaba mid ahaay oo sariye rasuulka ilaahay amiir ugaba dhigay oo dee intay qoladii malaw kaba cadhooday intuu yihi dab soo ururiya oo shida markii dambena yihi gala waa ninkii dee kolley taas ba rasuulka ilaahayna yihi hadday galaan markii kamay baxinayn nama daacatu fi lmacruuf waa sida xadiidka kuba sugan cabdillahi bnu cabaas iyo dee isaga cabdillahi bnu xudaafuha bal waxaan leenahay horta waa saxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaga mida axaadiidiisu aad bay naadir u tahay oo dikrigan uu halkan saxiixeyn ku leeyay mooye waxba kuma laha malaa kutubta lixda ana nasaa-i baa adigu ay riwaaya uguba sugan tahay wax uguba sugan yihiin lakiin kolleyba axaadiidiisu de waa wax fara lagu tiriyo aad iyo aad uba yar khilaafadii cusmaan buu masr kuba dhintay saxaabigan jaliilkii waxyaalahay soo naqliyeen culimadii manaaqibtiisa kaba mid ah ama waa qaso aadu dee kolley bayhaqi iyo ibnu casaakir iyo aymo kala duwan ay sooba naqliyaan oo isaga kuba tacalluqsan oo bal dee fadaaishiisa laguma tiriya waxaa waqtigii cumar ibn اkhadaab kolley nin iska kafti badan adigu cumar ibn اkhadaab waqtigiisii baa ciidan dee ciidamadii ka dagaalamayay sham iyo xaggaasi reer rum laba dagaalamayey ayuu kaba mid ahaayo markaasaa isaga reer ruum baa gacanta kuba dhigay oo waa dad laqa qabtay muslimiintii ama asra muslimiin buu kaba mid ahaa ninkii boqorkooda ahaa waqtigaas markii loo sheegay la yihi ninkani waa asxaabtii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh asxaab moxamed ayuu bal yihi in u bandhigay inuu diintiisa qaato uu nasraani noqdo isagoo taasna yidhi mulkigaygaan dee qeyb ku siinaya boqornimadaasaad ila wadaagsanee nasraani noqo waa diiday bal dee waxyaalihii muqriyaadkaha ee usoo bandhigay tee waxbarkaas tii waxba way socon weyday markii damba wuxuu amray in gidaar dee ama la salbiyo meel lagu xidho markaasaa raggii rumaadda ahaana wuxuu amray hareeraha inay sahmiga isaga aanay ku dhufan lakiin hareerihiisa ay ku dhuftaan arrinkii markii taa noqoto u bandhigay haddana tiyo dee tiina waa diiday may surto gelin wuxuu soo qaaday disti ama dee kolley disti weyn baa biyo aada loogu kariyey kariye kariyo markii de ay isrogeen ayaa nin asral muslimiin aha la soo qaado lagu tuuray oo markiiba jirhkiiyo lafi kala lafyo cadcadun baa soo baxay isagii buu yidhi aqra oo abruu yihi geeye oo ku rida markii la kaxeeyey ayuu ooyey deetuu isri malaa uu kuu soo dabcayo soo uu soo celiyo buu yihi oo deetuu yihi maxaa kaa oohiyey deetuu yihi waxaan arkay halkan oo waxaan ku tamaniyey inaad boqol nafood yeesho mid kastaba ay arrintan laba kulmayso ujeeddada anigu imika keligay baan ahaye inay leedahay boqol nafood oo dee waxaan lagu wada samaynayo taas ilaahay daraaddii loogu samaynayo markuu tii yidhi ayuu yihi wuxuu u bandhigay yihi bal waaye madaxayga dhunko waan ku sii daynayaa qabl rasi waukhalli canka deetu yihi wacan asra lmuslimiin maha aniga une aniga dee dadkan muslimiinteed hayso deetuu yihi ha madaxuu kaba dhunkado siibuu isagoo dadkii muslimiinta arkacaya ayuu yimi waa cumar waktigiisii kollay bayhaqi shucabuliimaankiisa qisadu ay ku sugantahay ibnu casaakir taariikha dimashq iyo keyrkoodba markaasaa deeta cumar baa deeta muxuu sameeyey waa ninkaas dee arrinkaas dhunkashadii maxay keentay isagi iyo dadkii muslimiinta baa la soo daayo cumar baa wuxuu kacay oo deetu madaxii kaba dhunkaday isagii ayuu kaba dhunkado malaa dadkiina faray inuu dee adaa idiin bilaabaye waa arrinkaas isaga ka dhunkada magalxoo kale oo cabdillahi bni xudaafata sahmi bal waa ninkan sababta uu imika su-aasha ula yimina waa su-aal adaga iyada way noo dambaysaa cبدالله بن حdافة سhمي رضي الله تعالى عنه وأرضاaه فقال mن أبي قال أbوka حdافة فلما أكثر رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay markuu badsaday miن أن يقuلa inuu yidhaaho slوني iweydiya iweydiya rasuulka ilaahayna dee arintan waxa uu kaba maqliyo dee su-aasha ay badiyeen iyo tan yabaa keentay ayuu baraka cmar cmar jilbuhu u fadhiistay uu tusaday adu meede waa jilbuhu fadhiisunsan de atxyaadkee taas oo kale faqaala wuxuu ihi رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا taas buu ihi qاaل wuxuu hi أنس فسkت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم markaasaa rasuulka ilaahay aamusay حيiنa qاaلa cمر ذلika cمar markuu hadalkaa yihi ayuu amray oo bal mrk markii cمar hadalkaa yihi ayuu rasuulka ilaahay صلaوaaت الlahi وaسلاaم عليه aamusay markii uu aamusay ثuma qاaلa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi أولى والذي نفس محمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أر كاليوم في الخير والشر kan buu yihi cadhadina way kaba qabowday waa aamusay oo salowniidii waaba iskaba daayey dee cmar arinkiisana waa إكrاama لرasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم iyo شhفقة على المسلمين waaba intaasoo dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee su-aasha badan ay dadkii ku dhiibaan ay halaagsamaan iyo taas ayuu hadalkan u yihi oo uu leeyahay dee kitaabkan ilaahay agtayada ku sugan baanu raalli ku noqonay rasuulka ilaahayna dee wata aanu rumayno sunnihiisi iyo dee wixii isaga xaggiisa noogaba yimaada iyadaan kaga maaranay su-aal iyo waxaan laba nimaadno iyagaa naguma filan taas baa macnuu leeyahay hadalka cumare markaasaa rasuulka ilah wuxu uhi awlaa kale awlaa waa kelimatu tahdiid weeye waa hadidid iyo goodi kelimadeed weeyaan oo waa kelimo loo isticmaalo qur'aanka awlaa laka fa awlaa waa ta suurat lqiyaama inooguma sugan oo weliba marka awlaa lasii celceliyo saa qur'aanka inooguma sugan oo kalena waa adkeyn tahdiidkii iyo waciidkii iyo goodigii laba adkeynayo oo macnuhu waa maxay awlaa ay qaruba minkum maa takrahuuna waxa idiin dhowaaday waa wixii aad nacayseen oo halkaaba awlaa laka fa awlaa waxaa laguma fasiray ay qaaraba kamaa takrahu faxdaru wixii adigu aad nacaysay baa kuu dhowaaday oo kugu dhow bal ka digtoonow haddaba awla buri waladii nafsi biyadi ilaah baan ku dhaartay naftaydu ay gacantiisa kuba sugan tahay nafsu muxamedin biyadi laqad curidat waa la bandhiga calaya korkayga aljanatu wanaaru janno iyo naar aanifan dhowaan waa dee anifan iyo anifan labadaba malea quraan waa anifan bay u badan yihin anifanna waa la aqriyay qur'aankaba macna waa qariiban iyo imikaba في crض hada الxaaئط waa gidaarka dhinaciisa oo gidaarkii baa loogu soo suureeyey misaalkoodii crضina bmacnaa waa janib iyo naaxiyada cayntu way damisan tahay curdi marka la yidhaho bmacna الjanib والnaaxiya cardi haddii la yidhaaho de waa kii didda duul ahaa oo dherarka didkiisa ahaa waa balaarhkii haddii cirdi la yidhaahna de waa mowdic اmadxi wadem min alinsaan waa tan insaanka maalkiisa iyo demkiisa iyo cirdigiisuba ay xaaraamta yihiin dee ruuxii muslimka ahayo waa mowdic madxi wadem ama carad haddii la yidhaaho de waa ruuxa waxyaalahan daariee kuba yimaada caraadii adduunye iyo waxyaalaha caynkaas oo kalea cardi waa kan kolkol noqdo dee maalka badan iyo waxyaalahaas isagunao dee laftiga duulka cagsigiisa ayay isku mid yihiin laysa alghina can kasrati اlcard sida xadiidkii ahaa bal markaa kolley curdi iyo cardi oo laba macno le iyo curdi iyo bal waxaas iyo carab intuba waa xarafka saddexa xarafa xarakadooda isbedbedelay ayay macaanida kala duwan ay yeeshaane waa dhinacan iyo jaanibkan gidaarkan ayaa laytus laysoo bandhigay labadiiba falam ara kalyowmi fi اlkhayr washar waa cibaarada aan soo sharaxnay qaala ibnu shihaabi ina shihaab baa wuxuu yihi akhbaranii cubaydullahi bni cabdillahi bni cutbata waa dee aimadii dee taabiciintii ama fuqahadii waaweyneydee waana sheekhi ibnu shihaab qaala wuxuu yihi aadna waa indhala-aa ina shihaabna waa u khidmayn jiray oo biyuhu usoo dhaamin jiray oo waxbuu qaban jiray oo u shaqayn jiray be ibnu shihaab kaley markastoo ibaadada cilmi cusub baawd wuxuu ragga qaarkood buu tilmaamay markuu dee muddo la joogay inuu wuxuu ka maqlaabo xadiid uu hore uga maqlaba aytus ahaa adigaa kaaftoomay o wuxuu yidhi anigoo islaba ibnu shihaab baa yidhi anoo leh khalaas waxa ku hadhi ma jirto cilmi oo dhan waad koobtumaan isaga lama kulmo inaan waxba aqoon ayuu baaba ii caddaato dee mar kastoon uga yimaadana waa wax cusub waxaan kaba maqlaya suu idhaha waanu dee biyuhu soo dhaamin jira waxbuu qaban jiraba qaala wuxuu yihi qaalat umu cabdillaahi bni xu markaa cubaydullaahi bni cabdillaahi baa yidhi umu cabdillaahi bni xudaafata ayaa waxay tidhi licabdillahi bni xudaafata ku tihi way noolayd markaase ma samictu maan maqli bibnin inan qatu weligey baa caqa minka kaa caaqsan inan kaa caaqnimo badan maan maqlin aninta miyaad aamin ka noqotay an takuuna inay ahaato umuka hooyada qad qaarafat mid la timi oo dee samaysay bacda maa ka tuqaarifu nisaa ahlujaariya dadkii jaahiliyadii qabla alislaam ee zine iyo waxbay dumarku kuwa dhici jireen oo shareeco xij waxaan ka hor joogsanaysay may jirin waxyaalihii dumarka ahlaljaahiliya ay la yimaadeen wax ka mida inay la timaado oo dee oo aabbo kalaba ku dhalayoo fatafdaxa calaa cudinaas dadka dhexdoodii aad halkaa ku fadeexayso hooyada taa miyaad aamin kaba noqotay inan kaa caaqsan maan arag qaala cabdullahi isagana kolkol baa marka ay dadka kaftamayaan isaguna waa kaftan badnaa ama ay ruux murmayaan oo kale ayaa aabba aan u dhalin baa aabba aan kiis ahayn baa lagu sheegi jiray waana ta isaga dee arrinkan dhibta arrinkan kuba xambaartay waana inoo dambaysaa taasi cabdullahi ibnu xudaafa wuxuu uhi wallahi baan ku dhaartee low alxaqanii bicabdin aswada addoon madow maanta hadduu i haleeshiyu yidhaha kaas baa aabbaha uu yahay lalaxiqtu kaasaan haleeli laha kaasaan u abtirsan lahaa taas buu ihi xadaثna cبd بن حmaydi qال aخbarana cبdالرaزاq qال aخbarana mcmr وxadaثna cبdاللahi بن cبdiلرحمaن الdarimiي qال aخbarana abulيamani qال aخbarana شhucayb kilahuma عan الزهriي عan anasi عan النabiyi slى الlaه عalيه وsلم bhada الxadiiثi xadiidkan iyo wa xadiiثi cubaydالlaahi macahu xadiidkii cubaydالlahi la socday oo macnaa muxuu uga jeedaa xadiidku waa kan anas ee marfuuca ah ee uu ibnu shihaab inoogaba wariyey anas kaas way wariyeen labadooduba zuhri maxaa kaloo la socday cubaydullaahi bnu cabdilaahi arrinkan uu kaba soo naqliye umu cabdillaahi bnu xudaafe hadalkeedii ah waa kan xadiidkiisa uu sheegayo xadiidka cubaydillahi ee laba socda labadaba iyaguba way kaba wariyeene hayra ana shucayban qaala wuxuu yidhi عن الزهري قال أخبرني عبayd اللh بن عبد اللh قال xdثnي رجل من أهل العلم oo isaga markaa dee arinkana umuu joogin waxaa la arkaa cabdاللahi بن xudاafna khilaafadii cثmaan hadduu dhintay waktigaa inuu yaraabo oonu hagaagu soo gaadhin ama dee taasaanu laba kulmin cid kalu kaba maqlo nin أهlu cilmiga kaba mida dee ninku hadduu taabici yahayna oo jahaaladana ay kuba sugan tahay xadiidka matigiisii nooguma sugna waa qisadan cabdillahi bni xudaafe iyo hooyadii dhex martay un weeye arrinku ibaabku hadduu saxaab yahayna dee aljahaalatu markaa la eego saxaabada jahaalad iyo garasho la-aantu wax dhib ay ku keentaa ma jirto ana uma cabdillahi bni xudaafata qaalat bimithli xadiidi yunusa xadaثna yusuf بn xamadi اlmacniy qaale xadaثna cabdulaclى can saciidi can qataata can anas bni maliki ana naasa dadku sa'aluu way weydiiyeen nabiy اllahi salى اllahu عalayh wasalam xataa axfawhu biاlmas'alati ilaa i mas'aladii ay aad iyo aada ugaba xeel dheeraadeen oo macnaa axfow axfow iyo alaxa iyo waa isla mid wa way ku xeel dheeraadeen su-aashii bay badiyeen taas markii dambea loo diiday oo horena waa tii kitaabuliman aan uguba soo maray anas oo lahaa waa naloo diiday su-aasha ayaan rasuulka ilaahay weydiino markaas waxaan jeclaan jirnay nin caaqil oo reermiyi inuu yimaado oo uu rasuulka ilaahay su-aal weydiiye si aan ugaba faa'iidaysano kol kol bay dadkaa intay wax siiyaan bay ohan jire bal rasuulka ilahi wuxuu noo weydiiyey oo kale markii dambe dee san loo edbiyey xataa axfahu bilmasala fakharaja data yowmin fasacida almimbara ma sacida almimbara faqaala salunii laa tasaluunii can shayin ilaa bayantu lakum wixii ay weydiisaanba dee waa wax iyo waan diin cadayn falama samica dalika alqowm ayay aramuu way aamuseen aramuu macnaa sakatuu weeye way aamuseenoo dee way hadal daayeenba marka waxaana uu sheekhu halkan inoogaba soo naqlinaya horta waa bimacnaa sakat weye wa asluhu min almaramati buu ihi maramana waxaa la yidhaahaa waa dilinta ayaa maramo lagu magacaabaa halkaasi ay ka soo jeedaayo macnuu waa dibnihii bay isku qabteen oo afkii may kala qaadin oo inna ruux hadda iima jirin way aamuseenba waya aramu markii ay taasi dhacday hadalkaas wariyibu waxay ka cabsadeen an yakuuna inuu yahayba arinkan rasuulka ilaahay iyo hadalkiisani beyna yaday amri qad xadara arin oo ama halaag iyo wuxuu yimi inuu hortii yahay iyo hordhacu u yahay taas bay kaba baqdeen qaala anasun anas baa wuxuu uhi fajacaltu waxaan bilaabay gudagalay altafitu inaan daymoonayo yamiina wa shimaalan anaamihigiyo bidix baan deeye fayda waaba wuxuu baaban arkay kulu rajuli ninka soo saxaabadii kaba mida masjidka joog laafun inuu duubay oo ra-sahu madaxiisa fii thawbi manaa uu foorarsaday madaxiina wuxuu ku dadayba maradii yabkii isagoo ooyaya faansha manaa sharca weeye wuxuu bilaabay guda galay rajulu min almasjidi masjidka manaa masjidka kuba sugnaa oo kaana ahaa yulaxaa mid la caayo ama lala doodo oo fayudcaa loogu yeedhay ligayriha markay cid kale murmayaan ama khisaam iyo wax uu dhex maro ayaa abihi cid aan ahayn baa lagu sheegi jiray faqaala wuxu uhi ya nabiy اllahi man abi qaala abuka xudaafatu nin kalena uu kacay oo isaguna malasanoo kala haysato kiina uu rasuulka ilah abihi buu sheegay uma anshaa wuxuu bilaabay cumar bn khadaabi radia allahu canhu faqaala radina biاllahi raba wbilislaami diina wabmuxamadi rasuula caa'ida biاllahi min suءi اfitan macnaa caa'ida bilah ay acuudu waan maangelayaa caa'idan walow dee wasfigii ismi faacilu kuba yimi masder oo kale ay kuba fasireenoo bimacnaa ciyaadan oo macnaa acuudu waan maangelayaa ciyaadan magangal ama caa'idan bilaahi ilaahay baan maangelayaa min suuءi الfitani fitan xumideed oo dee waa arrinkan oo kale dee waa mashaqe iyo fitan iyo waxyaale taas baan ilaahay kaga maangelaya ama isaga qurdubi oo kale isagu wuxuu kuba dabdiyaa halkan caa'idun murakhaskiisa ama mukhtasarkiisa waxaanu sharaxa yidhaahaa mufhim yidhaahaaba waxay riwaayadu ku ansaxdayba birafci oo iyada haddaan caa-idun markaan idhahdo isnan baa inooguma sugano bal macnahaasaa lagu fasireeye haddaan saa qurdubi eegno waana si isaga kuwa sharxee maxay noqon bimuxamedin rasuulna caa-idun ay ana anugu markaa caa-idun waan maangeliyaa bilahi ilahi min suءi اfitan faqaala rasuulu llahi salى اllahu alay slm uu qaboobay rasuulka ilaahay cadhadii baa kaga baaday uu aamusay markaasuu uhi lam ara kalywmi qad fi اlkhayri washari inii suwirat lii waxa lay suureeyey oo mihaalkoodii iyagii lay tusay aljannatu wالnaaru fara'aytumaa waan arkay duuna hada اlxaa'idi gidaarkan in ka sokaysa gidaarkan baaba loogu soo taswiray culimadii hore oo kale kolkol iyagu waxay leeyiin waa santana xaqiiqaa arrinku dee waa shay khaariqo dee barhkood baa qolooyinkii nadarkoodii iyo taasun eegayey ama de ayaa laga yaabaa inay halkan awireen oy kaba dhigeen oo kale dee gidaarkii si suuradan ay u qaban lahay gidaarku wax saqiila say kaba cabireen oo muraayad oo kale oy waxaa isaga kaba muuqdaan taas maaha oo kale ee arrinkii waa mithaaliya taase laakiin taa arrinku maaha dee iyagu qoladaa horeeta yidhaaheen shaygani waa shay khaariq ah oo gidaarku hadduu sifadiisuba kasaafada ay leedaho si muraayad oo kalo wixii dee isaga la qaabiliye ay ka dhex muuqanayaan aanu ahayn ba arrinku dee waa arrinkan mucjiza ama shay khaariqe laakiin de waqtigeena waad aragna gidaar rabaa wax yar inay wixii la doono lagu soo cardiye fal maalan ay wax kaba yimaadaan laakiin walilahi lmahalu acla ayaa rasuulka ilaahay wax la tusay loo soo dhoweeyey waana kaa kolna uu hore u dhaqaaqay kolna dib uu dhaqaaqay sa dee waaqaco kalaba ahayd waaqacdii kusufka فرأيتما دون هذا الحائض حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارثي وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي كلاهما عن هشام حا وحدثنا عاصم بن نضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال جميعا وحيدها لبدا وهشام سليمان حدثنا قتادة عن أنس بهذه القصة xaddaa bal xadiidkii anas halkaasaan ku dhaafnay waa xadiid kaloo la macnuun ba halkana inooguba imanayo de waan la qabaynaynaa une xadaثna cabdاللahi بن bradin الأشعري ومحamed بن العلاء الهمdاني qال xadaثna أbو اسامة عن برaydi عن أbي بردة عن أbي موسى qaala su-ila waxaa la weydiiyey النabiyu salى الlahu عalيه waسلم can aشhyاء aشhyاء kariha uu nacay oo markaa qoonsado dee camal iyagii uu kaba ratimayo dadku uba baahan yihin may ahayn wax daruura iyo xaaja ay u haysa mayan su-aalo u karhiyay falama ugsira calayhi markii lagu badiyey su-aalahaas buu qadiba cadhooday uma qaala linnaasi dadkii wuxuu ku yihi saluwnii cama shi'tum bal wixii aad doontaani weydiiye faqaala rajulu man abi qaala abuuka xudaafatu faqaama aakharu mid kala kaco faqaala man abi ya rasuula allah qaala abuuka saalimun mawlaa shaybata abaha waa saalim ninka shayba la yidhaha mawlihiisa ahaa falama ra'a cumaru ma fii wajhi rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam min alqadabi qaala saxaabi kalun baa inoo warinaya waa waaqacada nafteedii un ya rasuul الlahi inaa natuubi ilى اllahi ilaahay baan u toobadkeena wax alla wixii adiga kaa cadhaysiinaya ku dhibaya o dhan waan ka soo laabmayna wa fii riwaayaةi abi quraybin qaala man abi ya rasuula الlahi qaala abuka saalimun mawlaa shaybata waa lafdigii bal riwaayadiisii laakiin dee taa horeba waa isla midu bayaanaad bay isugu dhow yihin wallah subxana wa taعala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka waatuub ilayk